waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay caasho warqadda ugu horraysa adleway
waa tahay dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo haddaan soo qabto waxay ka timid oo marka ugu horreysa waxaa la yidhi waa tahniyad dhalasho waxaana diraya cabdirasaaq xaaji aadan cali xaaji aadan xasan xaaji aadan iyo mustaf xaaji aadan ambasadar cabdiwahaab macalin maxamed xaaji aadan iyo hooyo raxmo xaaji aadan iyo hooyo xaliimo axmed faarax nimco abuukar xaaji aadan iyo shukri abuukar xaaji aadan iyo maryan abuukar xaaji aadan iyo khatro abuukar xaaji aadan iyo safiyo cabdulle axmed iyo cabdixakiin abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir abuukar xaaji iyo cabdifataax abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan abuukar xaaji aadan iyo sidoo kale ibraahim rashiid macalin cabdulaahi iyo zakariye cali xaaji aadan waxaa kaloo dhambaalkanu aad u dheer dadka ku jira ka mid a zakariya cabdiraxmaan xaaji aadan iyo fardowse cabdiraxmaan xaaji aadan iyo yaxye cali xaaji aadan iyo ugu dambayntii nuuradiin xasan xaaji dhammaan reer xaaji aadan gacme oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan nuux muuse berjeeb waa waryaheena magaalada garoowe iyo hodan abuukar xaaji aadan oo wiil ugu dhashay magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan sebtembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey jamaal nuux muuse waa la yidhi anna birjab baan ku darayaa soo weynow oo noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamin waa tahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray raxmo cusmaan nuur iyo caruurteeda iyo deeqo cusmaan nuur iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo yurub cusmaan nuur iyo caruurteeda umulkhayr cali ubax jaamac cumar iyo maryamo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo xaaji iyo mahad cusmaan nuur iyo cabdi calas cusmaan iyo awowe cabdi xaaji suldaan iyo ayayo qaali macalin maxamuud waxaana ay jecel yihiin dhammaantood dadkaasi inay taaniyad gaarsiiyaan hooyo zahro cusmaan nuur iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi xaaji suldaan oo dhowaan wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey zubayr maxamed waxa ay leeyihiin zubayrow soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahino heesta ugu horreysa caashe dhegeystayaashan aan u soo qabanayno galabta waa legdamaay waana codkii macaanaaye fanaanka axmed cali cigaal
وحفرت لسنا
dhinaci dhambaalada ayaan guda gelaynaa intaadan heesta kale ibraahin oo soo qaban galabtu waan arkaa waa darandoori heesaha intii horena waad ka soo badisay bal dhambaalkan aan soo qabto waad salaamantihi baa layidhi v o a waa axmed cali cumar oo jooga gaarisa baa la yidhi tahaniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya malaha isagaa soo qoray hooyo xaliimo maxamed iyo qureysho maxamed aadan iyo xaaji cabdi mahad cumar iyo xaaji xuseen cumar iyo xaaji cabdulqaadir cumar iyo cali cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax iyo injineer burow baa la yidhi iyo nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar waxaa kaloo dhambaalkan ku jira nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar dadkan waxay kala joogaan nairobi iyo gaarisa iyo sidoo kale abakorey iyo haba asweyne baa la yidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanahan kala dhicin bay yidhaahdeen maxamed cali cumar iyo aafadiisa saamiya abuukar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab wiilkaasi waxaa magaciisa looga fadhiya baa la yidhi daadihiyaasha caashacuud iyo daandure waa tahay wiil baa gaarase ku dhashay magaciisaa nala soo weydiiyey waxaan annaguna dib ugu celinaynaa isla waalidkoon leenahay magacii aad la jeclaata waa tahay caasho heesta kalen dhegeystayaasheenna u cayaarayno galabta waa heesta alkudhigeedu yahay foos fanaanka cabdinuur daljir
farxadyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi filsankiyo quruxda foslo foslo kibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi fadulkama xarooto fuday dumar uma dhalan fadulkama xarooto fadulkama xoroto fuday dumar uma dhalan fadulkama xaroto fuday dumar umay dhalan qaygima firsha kufogaada eegmada qaygima firsha kufogaada eegmada qaygima firsha kufogaada eegmada qaygima firsha fogaadaagegmada ayhi ma fiirshaa ufogaada eegmada ayhi ma fiirshaa ufogaada eegmada jedka faydkiyo banac yari afkala qaad saqdaarorka fuushan fanka tooba kuma marag idan kula factiriya fanka tooba kuma marag jedka faydkiyo banac yari afkala qaad saqdaarorka fuushan fanka tooba kuma marag idan kula factiriya fanka tooba kuma marag jeedka filawa igu noqoya fiidkan kaligay faqdaysto ballaaru igaareen kaligay faqdaysto jeedka filawa igu noqoya fiidkan kaligay faqdaysto ballaaru igaarin kaligay faqdaysto ostay farduusey farxaddii naftayda
waa tahay intaas haddaannu ku dhaafno heestaan kudhageedu ahaa foos iyo fanaanka cabdinuur daljir bal dhinacii dhambaalada haddaan mar kale guda galno ibraahimo bal dhinacaaga waxaa noo baaqayaa cabdirasaaq xaaji aadan iyo cali xaaji aadan iyo xasan xaaji aadan mustaf xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen ambasador cabdiwahaab macalin maxamed xaaji aadan iyo hooyo raxmo xaaji aadan iyo hooyo xaliimo axmed faarax iyo nimco abuukar xaaji aadan shukri abuukar xaaji iyo maryan abuukar xaaji dhammaantood iyo dhammaan reer xaaji aadan gacamay oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan nuux muuse birjeeb waa wariyana v o a ee puntland iyo waa wariyahana v o a ee garowe iyo hodan abuukar xaaji aadan oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen buluburta gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey jamaal nuux muuse waxaana ay bogu baryaan inuu noqdo jamaalkii soo barbaara oo soo weynaada annaguna aamin ayaan leenahay
dhinacii heesaha mar kale haddaan u jalleecna ibraahin oo waxaan soo qabanaya heesta saddexaad ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegaystayaashaan u hayno waa maharsannaa cusmaan maxamed gacanlow iyo magool
waa halkiisii heshiisii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe waa halkiisii heshiisii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe hadal miyaan karaa miyaan aqaan hadal miyaan karaa hurda miyaan aqaan daqaygu qaado aday cidaygi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hiilinbaa ma hirsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma higsaraa ma dhulkii hoosa waabaneedadaabi
waxyaalo waa habeen dhaxadu idiye hordhacyo hambad ah uusma wada hele waxyaalo waa habeen dhaxadun idiye hordhacyo hambad ah uusma wada hele hagaaji baan lahaa hirgeli baan lahaa masjidka dhexdeena ada ii hor joogsan aye hagaaji baan lahaa hirgeli baan lahaa masjidka dhexdeena ada ii hor joogsan aye hadda maxaynu yeelaa maharsanaa maharqanaa mahaygalayna maxaa kulaa hagaagsan hadda maxaynu yeelaa maharsanaa maharqanaa mahaygalayna maxaa kulaa hagaagsan
wahalbawla kaaniheemaye dhigahabayeen ninkan waaye wahalbawla kaaniheemaye dhigahabayeen ninkan waaye nabar horaan qabaa hurguma soo baxsho nabar horaan qabaa hurguma soo baxsho dhartaydii horqaado aday hedkii ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma higsaraa ma dhulki hoosa waabaneeda daabi hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma higsaraa ma dhulki hoosa waabaneeda daabi mahadsana codadkii cusmaan maxamed gacalow iyo xalimo khaliif mugool haddaantaasi kaga gudubno dhankii dhambalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe heybe cumar xasan iyo aabe macalin cabdicasiis iyo waxay yidhaahdeen maxamed heybe cumar iyo abshir heybe cumar iyo xuseen heybe cumar iyo axmed heybe cumar iyo deeqa heybe cumar xasan heybe cumar maryamo heybe cumar deeqa bacluul iyo khadra bashiir iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xildhibaan xamde muuse iyo dhammaanba asxaabta waxay kala joogaan etoobiya soomaaliya kenya iyo south africa waxayna jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan bashiir cayba cumar iyo waxay yidhahdeen afadiisa ruqyo macalin oo gabar ay ugu dhalata bay yidhahdeen gaarisa gabadhaasi oo loo bixiyey samsom bashiir waxay leeyihiin allaha ka dhigo tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid aabe xaaji cali saciid xaaji iyo cabdiweli cali saciid xaaji iyo malyuun cali saciid xaaji aamine cali saciid xaaji iyo awoowe xaaji xuseen cumar ayeeyo sacdiyo sheekh cabdulaahi iyo aabe cabdirashiid xaaji xuseen iyo hooyo zahra shariif abuukar iyo ifraax cabdirashiid xaaji iyo khadar cabdirashiid xaaji iyo najma barkhadle warsame iyo faadumo cabdirashiid xaaji iyo sidoo kale samsam xasan xaaji iyo farxiyo cabdirashiid xaaji iyo maxamed cabdirashiid xaaji waxay dhammaantood tahaniyadda u dirayaan cabdirashiid cali siciid oo gacal lagu naanayso iyo sucaad xuseen cabdi oo raskoodu uu ka qabsoomay baa la yidhi kentucky dalkan maraykanka waa gobolka kentucky dalkan maraykanka waxay leeyihiin isku waara oo noqda labadii isku raaya ubad khayr qabana kala hela aamiin xaggii heesa ayaan ku noqonaynaa heestii baknaan oo ayaan idin haynaa iyo codkii maryan mursal ciise
cadaabera jacaylka haddana baabinaye cadaabeerkay hadhay haddana bay ku shubayeen cadaabeera jacaylka haddana baabinaye cadaabeerkay hadhay haddana bay ku shubayeen cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay haddana ibeddelaya cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay haddana ibeddelaya baxnaanaadaydii daruka sarayntii baxnaanaadaydi beruka soraynti kuwa barkuma taale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaa caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa haddana sida bulaanka adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa haddana sida bulaanka baxnaanaadaydi baruka sorayntiisi wabarkuma taalehe baxnaanaadaydi baruka soraynti wabarkuma taale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar batarkii dhabqinaye adaa jaanti ka bayray jidka lana bowsanaye adabooday cayaarta batarkii dhabqinaye adaa jaantii ka bayray jib kalena bowsanaye erayga kaa soo baxaya erayga kaa soo baxayo erayga kaa soo baxayo bukagiiba kala baabe erayga kaa soo baxaya erayga kaa soo baxayo erayga kaa soo baxayo bukagiiba kala baabe baxnaanaadaydii baruka sorayntiisii wabarkuma kale baxnaanaadaydii baruka sorayntiisii wabarkuma kale
haddaan intaas ku dhaafno baxnaanayo codka maryam mursalla dhinacii dhambaalada ayaan mar kalanba qaadayna ibraahim ow dhambaalkan wuu dheer yahay waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe xirsi xaashi faraale iyo hooye xabiibo qoslaaye iyo hooye maryan cusmaan iyo axmed xirsi xaashi iyo cubayd xirsi xaashi iyo cabdirasaaq xirsi xaashi iyo cabdulaahi xirsi xaashi iyo ubax xirsi xaashi iyo sidoo kale cabdulaahi gurey iyo faarax cabdi macalin waxa uu ku magac dheeryahay faataxo iyo jamaal cumar xaaji iyo sidoo kale mahad kilic warsame iyo cabdulqaadir juun bare iyo bashiir sheekeeye iyo cabdiwaaxid cismaan cumar iyo cabdulaahi sheekh maxamed shaakir dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tahaniyad aroosa u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi waa taafarta iyo faraatiga haye xasan xirsi xaashi waxauu ku magac dheeryahay faafaale iyo marwadiisa faadumo sahra sheekh maxamed shaakir oo arooskoodu ka dhacay magaalada guruceel ee gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhahdeen allaha idinka dhigo labadii isku waara obaad khayr qabana kala hela aamiin annaguna aamiin ayaan ku daraynaa
waa hagaag xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa dhegeystayaasheenana waxaan u soo qabanaynaa ihano oo ihano waan kaa helay ihano haye yaa ku luuqeeya codadkii macaanaa waa codadkii labada fanaan ee cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan
haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyogutuu igu darin muddaba ku hadraayay haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyogutuu igu darin muddaba ku hadraayay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqa godlade hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqa godlade midii wada looga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli caashaqan gollee hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan gollee
Yeah.
tan uga goyn hariyo jiifka uga tegay walbuulaha dhiigayo wadahani hoy kaaga dhigay hurdadaaga tan uga goyn hariyo jiifka uga tegay walbuulaha dhiigayo wadnahani hoy kaaga dhigay adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashabangole hirgeli hodane hirgeli ah hirgeli ashabangolede adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqangolade hirgeli hodane hirgeli hirgeli ashaqangolade
xaggii dhambaalada balaan markana ku noqono caasha haye dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxa uu ka yimid qureysho macalin aadan iyo xaaji cabdi mahad iyo yuusuf cumar nuux iyo nuur shaale baa la yidhi iyo cabdiraxmaan xuseen cumar waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed cali cumar iyo afadiisa shaaciya mukhtaar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay leeyihiin wiilkaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamin bashiir cabdulaahi cusmaan iyo hooyo raaliye xaaji yuusuf iyo aabe cabdi ibraahim iyo jaamac cabdu ibraahim iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibo cabdi ibraahim iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxa ay taaniyad u dirayaan maxamed cabdi ibraahim iyo waxay yidhaahdeen hibo muumin cabdi oo wiil uu ugu dhashay degmada hodan ee magaalada muqdisho wiilkaas uu loo bixiyey cabdiwahaab maxamed waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay cabdiwahaab uu soo weyn uu noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkii birahan haddaad soo qabatid heesta ugu dambaysa caasha ee dhegaystayaasheen aan u soo qabanayno waa beled xaawo waxaan filayaa waa codkii fanaanada binti cumar gacal barnaamijkeenan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaan mar kala kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barbarta yarkan ka egtay wiilkii shaygu baqay inankii caashiqaan bareen aniguba afa ku racay barbarta yarkan ka egtay wiilkii shaygu baqay inankii caashiqaan bareen aniguba afa ku racay anigoo beled xaawa jooga wuxuu bari iga yaray kolkaan boosaasa gaadhay wuxuu burcayga heestay anigoo beled xaawa jooga wuxuu bari iga yaray kolkaan boosaasa gaadhay wuxuu burcayga heestay anoo beersi maraya hadubadda boynka racay inuu beenina jilaayey adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraya hadubadda boynka racay inuu beenina jilaayey adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaaq jacaylba haddaan u booyo haddaan nin damba u baroorto haddaan boogsadoon karayso sidaan uga boode caasha jacaylba haddaan u booyo haddaan niin damba u bararto haddaan baxsano u idhaado adiga garaayaba ha iga raacdo baxdowga ninkan u qatay jacaylkii beri samato bishaarada igu yeere silqaydkana ugu jawaabay baxdowga ninkan u qatay jacaylkii beri samato bishaarada igu yeere qayrkana ugu jawaabay yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baraarugaynin yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baraarugaynin markuu ka boogtu ogaaday hadduu badaaligu jiray inuu bahalli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi markuu ka bogtu ogaaday hadduu badaaligu jiray inuu bahalli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karayso sidaan uga boode caasha jacaylba haddaan u booyo haddaan niin damba u bararto haddaan baxsano u idhaado aniga galaayaba ha iga raacdo haddaan boogsadoon karayso sidaan uga boode caasha jacaylba haddaan u booyo haddaan niin damba u bararto haddaan baxsano u idhaado aniga galaayaba ha iga raacdo